waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaaba dalkeenna ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaalla sokay oo soo laalaabtay dad walaalo ah oo wada deegaan ah oo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilayaan laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foora iyo balecad arrimahaas runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunkao dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safureyn ugu dhacaya dad badan ay u dhinteen adduunkai waaweynana ula tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daalaa dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social mediaha lasoo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo ayagana aada hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadamnimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada uga xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ilaahayna ha ka cabsadaano hana joojiyaano dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda